والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kataib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigaya mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad gebagaba u ahayd dowlad loo qabtay taliyayaasha saldhigyada xisbada ee qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday deegaanka kuunye barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ganacsatada degmada bo-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas ciidamada kufaarta xabashada itoobiya ayaa tacadiyo kala duwan ka geystay deegaano dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo itoobiya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaada taariikhdu waa afar iyo tobanka bisha shawaal sannadka waa kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey sahal dhanka kale waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada iyo fariisimaha murtadiinta ee xaafadda caymiska ee degmada yaaqshiid waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigaya mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir muuqaalkan kooban ayaa lagu daawanayaa sida ay wilaayada islaamiga hiiraan mashruuc lagula dagaalamayo cayayaanka kanaacada uga sameysay deegaanka shaw kaasoo ay ka faa'iideysteen bulshada ku dhaqan halkaasi ugu horreyn waxaa la arkaya howlwadeennada mashruuca buufinta oo isku diyaarinaya barnaamijkooda waxaana intaa kadib isku qaybinayaan guryaha si ay halkaas adawaadkooda ula dabakacaan ciribtirka kanaacada iyo cayayaanka kale maadaama deegaanku leeyahay dhir ay kaneecada iyo cayaanka kaleba u fududahay in ay si sahlan ugu gudbaan bulshada guryahana saameyn adag ku yeeshaan waxaa arrinkan si aada usoo dhaweeyay bulshada deegaankaasi waxaana mid ka mid ah ula hadlaya kitaab al akhbaariya yidhaahdaa xasan maxamed cali waxaan u aragnaa shaqadan meeshaan ka qabsoontay shaqo aan u baahnaynay oo waqti horey aan maogtahay tamadihaynay ama aan ku fikiraynay inayna soo gaarto kaneecaduna waa waxyaabaha ee, duumada oo dhibka badan leh oo ummadda ma ogtahay ku haysa fara ba-an marka aadaan ugu faraxsannaha shaqadan wanaagsan oo naloo qabtay dadka dadaan xataa kaneecada haddii ay ku dhacda aan daawadeeda iyo qarashkeeda aan haysanaa badnaay marka hawshaan aad iyo aad ugu faraxsannahay waana ugu ducaynaynaa rabbi soo kor qaabisay jazaahu allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka u saara wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abu ayman xamlada aan rabno inaan qaadno magaceeda waxaa la dhahaa sheekh cabdiraxmaan xudeyf sama u taqaanaan waa xamlo loogu magacdaray mid ka mid a mas-uuliyiinta dacwada iyo jihaadka iyo caalim cumrigiisa ku bixiyey horumarinta dacwada iyo sidii dadka loogu yeeri lahaa barashada culumta sharciga ah iyo asaasiyaadka muhiimkuwa mujtamaca muslimka ah inay bartaan waa dowrada ashahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa oo si toosa uga bilaabatay degmada jamaame islamarkaana uu ku dhawaaqay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose si uu sii kordhiyo wacyiga bulshada ee barashada diinta islaamka degmada jamaame waxaase isku mid ah xamladan dacwiga uga faa'iidaysanaya dhammaan qeybaha bulshada sida ragga dumarka yar iyo weyn intaba kuwaasoo soo dhoweeyey fidinta cilmiga ay ka helayaan mujaahidiinta munaasabadii lagu daafurayay xamladan dacwiga oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa lagu soo bandhigay duruusta lagu qaadan doono reer jamaame dhaqankooda bal qaabkooda dadku inay isbartaan oo wax kala faa'iidaan oo ay camalkii mushaarikeeyaan wey insha allahu tacaala marka soo dhowaada kitaabta aan idiin wadnaa saddex kitaab wey kitaab waxaa la yidhaahdaa alarbacuun fii fadli shahaada shuhadada waad ogtihiin fadliga ay leeyihiin su-aalulqabriga lama weydiiyo munkar iyo nakiir uma yimaadaan kitaabka labaad waa kitaab caqiide ah oo muctaqid ah oo la yidhaahdo xaa'iya libni abi bakr ibnu abi daawuud assajistani manduumat alxaa'iya la yidhaahda kitaabka saddexaad waa siiro waa alarjuus almiiya arjuus almiiya oo siiradii nebi maxamed lagama maarmo waxaa dhankooda mashruucan dacwiga ay ka faa'iidaysanayaan boqolaalka bulshada soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada jamaame insha allahu tacala ka odayaal ahaan waxaan leeyahay reer jamaame ahaan inaan idin soo dhoweyno wakhtigana idinku bixinno insha allahu tacaala dhegahana idin siino insha allahu tacaala waa idin soo dhoweynaynaa ujeedka hadda meeshaan iskugu yimidna waxaa waaye dhaxalkii nabi maxamed alayhi sala slam waa lagu qaybsanaa meeshaan faa'iidada ugu badan oo meeshaan hadda lagu fahmaya waxay tahay walaalaheenna martada waxay noo keeneen dhaxalkii nabi maxamed inaan qaadanno shay min addiinna waa caaqiradeena ku jirto maslaxadeena adduunyaa ku jirto insha allah itii aaqarow annaga haddaan nahay ummatu muslimiin waxaa nalagu kasayaa ummatu maxamed waxaa lagu garanayaa in insha allahu tacaala munkarka iska reebaan macruufkana is faraan walaalina waxay noo keeneen macruuf macruufkaas waa rabnaa waana soo dhoweynaynaa si duuduubaanan u qaadanaynaa ayagana waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada deegaanka jamaama iyo nawaaxigeeda wax allaala waxaa wadiina insha allahu tacala waa qaadanaynaa inaan dowladaan ka faa'iidaysanno tobanka beri ah hase ilaa yidhaahdo oo maanta hadda noo bilaabatay furitaankeeda waxaan leenahay insha allah waa soo dhoweynaynaa waa muddo aada u fiican oo gaaban taasoo hadda sidana loo sheegay saddexda kitaab lagu qaadan doono arbiciin fii fadli shahaada iyo labada kitaab kale dowladaas qaaliga ah oo odayaalka maanta oo culummada ay noo keeneen waa dhaxalkii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam annagana waan jecelnahay waana ka faa'iidaysan doonaa dowladaas qaaliga ah waa mid ka mid ah dadaaladii ugu horreeyey ee uu maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose diiradda saaray tanii bishii lasoo dhaafay ee ramadaan isagoona go'aansaday inuusan wax juhuuda u reeban sidii bulshada looga haqabtiri lahaa baahiyaadka dhanka fahamka culumta oo uu maktabka dacwada u xil saaran yahay sidii looga shaqayn lahaa faafinta dacwada saliimka mahadsanid abow ayman munaasabad gebagaba u ahayd dowro loo qabtay taliyayaasha saldhigyada qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday deegaanka kuunye barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose faahfaahinta warbixintan waa ka nuur cali warsame abuushayba deegaanka kuunyibarow oo dhaca wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaa dowlo caafimaad loogu soo afmeeray taliyayaasha xisbada afar wilaayo kuwaasoo kale ah jubbada hoose jubbada dhexe banaadir iyo shabeellada hoose dowladan oo socotay in muddaha waxay saraakiisha xisbada iyo xubnaha wanaag faridda iyo xumaan reebidda ku qaateen duruusa caafimaad oo ay qayb ka tahay ee gargaarka degdega iyo la dhaqanka maxaabiista ay gacanta ku hayaan iyadoo ay bixinayaan duruustaasi howlwadeenno ka socday maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo culmaa udiin munaasabadda gebagabada dowladaasi oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga shabeellada hoose culmaa udiin iyo waxgarad iyo oqaal kala duwan ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh faarax cali xusein marka duruustii aan meeshaan ku barannay kolleyba in la muraajaceeyo oo dib laysugu laabto waa dardaarmi lahaa oo cilmiga aad xambaarteen inaad tadbiiqisaan waxaa ka mid ahay duruustaas alaamaana alaamaana oo weliba aada iyo aada idinka idin khusayso majaalaadkii ammaanada waxaanu sheegnay inuu ahaa majaalada badan inay gasho oo maalka sirta laysu dhiibo asraarta alacraad iyo walinsaan qofka in lagu aamino dad bani aadama ayaa ugu culays badan sada idinka muuqatana waxaa waaye hadda dad waxaa tihiin bani aadam lagu aaminayo qof insaana axwaal kala duwan leh qofkan lagu aaminay oo in haddii muta lagu dhiibo xoolo maba lacag lagu dhiibo meel baad iska gelin oo iska haynaysaa laakiin qofka bani aadamka ah oo ricaayo badan uu kaaga baahan yahay ricaayo badan ilaalin badan caafimaadkiisa la socoshadiisa duurada culmaaudiin iyo waxgarad kale ayaa ka hadlay balse gunaanadkii dowladda waxaa kelimadii ugu dambaysay qaatay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamid cabdiraxmaan waaligu waxa uu si gaar ah uga hadlay xuquuqda maxaabiista ay ku leeyihiin xisbada gacanta ku haysa waxaana uu sheegay in laga fikiro waxbarashadooda cibaadadooda nadaafadooda iyo weliba dhan walba oo wanaag ah oo khuseeya maxaabiista gacanta lagu haya horena jadwal waa la iska sii ameynayo xilligay qabaysanayaan jadwal waa laydin siiyey wayse qaadkooda iyo musqulaha markii loo sideynaayo jadwal waa laydin siiyey xilliga dhaqashada jadwal waa laydin siiyey jadwal ha u haystaan oo qoran oo xabsiyada yaallo kaas aan ku camal falno nadaafadda marka nadaafadda xabsiga oo la dhaqo oo la nadiifiyo dharka oo la dhaqo waxa weeyaan qabayskoodii nadaafadoodii mas-uuliyad idin saaran waay insha allahu tacaala waxaa kaloo laga rabaa axibati fillah inaan ilaalino waxbarashada dadka maxaabiista inaan ilaalino maxkamadaa soo xirtay oo waxba ku xukumayay soo ma waktigaasi ha ka beel dareenin adaa hadda waxa weyaan gacanta ku hayo waxbar oo ciddii wax baraysay oo macalimiintii ah loogu talagalay ugu yeer xasuusi oo ku mutaabacay dadka inay wax barto ay wax baraan oo iyaga ku mutaabacayn waxyaalaha lagu farxay waxaa ka mid ah xabsiyada qaar waxyaalaha aan ka meelaha qaar aan tagnay oo xabsiyada qaar aan booqanay aan ku aragnay qof mugtahay lasoo xiray oo mukhadaraad lagu soo xiray muddo lagu tacsiiray muddadii ay dhammaatay duruus loo bilaabay duruusu socotay markay muddadiisi dhammaatay la yidhi waa lagu sii daynaya iska bax yidhi duruus darsi ay ii dhimanaya ilaa aan ka dhame aan ka dhamaysanayo halkaan aan jooginayna xabsiyada aan ku aragnay ehelkiisu ku yidhi halkaan aan joogaya ilaa xabsi aan darsi ka dhamaysanayo duurooyinka ceenkan ah ayaaba alaaba waxaa loo qabtaa saraakiisha xisbada waxaana ay yihiin kuwo wax badan ka faa'iidaysta dowrooyinkaasi mahadsanid abowshayba ganacsatada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya dowladda magaceeda wuxuu ahaa cabduraxmaan binu cawf saxaabiga jaliilka ah shicaarkeedana wuxuu ahaa waxala allaahu albayca waxarama riba dowladan oo socotay muddo saddex maalmood ah looguna magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee cabdiraxmaan bin cawf radiallaahu canhu ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo idleeyey ganacsatada ragga ah ee ku dhaqan degmada intii ay socotay dowladan ayaa lagu qaatay duruus muhiim u ah ganacsadaha muslimka ah si ay u badbaado aakhiradiisa iyo adduunkiisa sida ka muuqata shicaarka dowlada ee ahaa wa axalla allaahu albayca waxarama aribaa qaar ka mid ah ka faa'iidaystayaashii dowladan loo soo xiray ganacsatada degmada bu'aale ayaa faahfaahin ka bixiyey muddadii ay dowlada qaadanayeen iyo weliba ciwaanada ay ku qaateen
mahad u sugnaatay waxaa maanta lasoo gebagabeeyey dowro socotay saddex maalmoodoo lagu soo gebagabeeyey masjid al aqsa dowladda saddex maalmood ayay socotay waxaana lagu qaatay duruus kala gedisan oo ugu horeeyo towxiid alwalaa'u walbaraa fadliga cilmiga uu leeyahay iyo waaqica caalamka ka jiro qadiiman waxadiian sidoo kale waxaa lagu qaatay fadliga cilmiga uu leeyahay iyo qofku inuu cilmi raadiyo wanaagga iyo khayrka ay leedahay sidoo kale waxaa lagu qaatay alzuhdu waalraqaa'iq duruusta waxaa jeedinaya culamo kala gedisan oo degmada ah jazaahum allahu khayran waxay intaa ku sii dareen inay bogaadinayaan dowladan iyagoo dhinaca kalena maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ka dalbaday in dowlaadka noocan oo kale ah loogu soo celceliyo alxamdulilah ilaahi baa ku mahadsan maanta aan ku qaadanay masaajidka weyn ee bu'aalo dabaqeenka dowro saddex maalmood socotay duruus badanna noolagu siiyey insha allaahu waxaan jecelnahay inaan duruusta ayada dhaqan gelinno siday tahayna u qaadanno kuna camalfalno insha allaahu duruustaasoo kalena inuu lagu soo celceliyo haddaan nahay odayaasha magaalada ganacsaday insha allahu waxaan jecelnahay in duruustaasoo kale nolagu soo celceliyo oo aan wax badan hadda maantana ka faa'idnay wax badanna aan ka faa'iidi doonno insha allah waana dhaqangelinaynaa sidoo kaleet insha allah sidaasina dowladan loo soo xiray ganacsatada degmada bu'aale ayaa bilow u ah silsilado dowlaad ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu insha allah u qaban doono bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmadan mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina ciidamada kufaarta xabishida etoobiya ayaa tacdiyo kala duwan ka geystay deegaano dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya waa kan marwaan maxamedow warbixintan inoo haya maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada dhaca xuduud beenaadyada soo gaaray kumanaan ciidamo ah oo ka tirsan kufaarta xabashida etoobiya kuwaasoo durba deegaanadaasi ka bilaabay falal wuxuusnimo ah oo ay kula kacayaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi ay duunlahanka ku yimaadeen nasaarada xabashida ah gobollada gedo hiiraan iyo bakool ee dalka soomaaliya waxaa isbuucii lasoo dhaafay soo gaaray askar xabashi etoobiyaan ah oo wata gaadiidka gaashaamana kuwaasoo xoog uga soo gudbay xuduud beenaadyada islamarkaana saldhigyo ka samaystay deegaanada dhaca gobolladaasi waxay ciidamadan kufaarta etoobiyaanka ah ee xoogga ku soo galay gobolladaasi durba deegaano ka mid ah ay ka geysteen falal ka dhan ah dumarka muslimaadka ah ee ku nool deegaanadaasi ay saldhigteen iyagoona kula kacay tacadiyaad nooc walba leh gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka feerfeer oo ka mid ah deegaanada ay saldhigteen nasaaradan ku soo duulay dhulalka muslimiinta waxay ciidamadan ka geysteen kufsi ay kula dhaqaaqeen dhowr ka mid ah dumarka muslimaadka ah ee deegaanka ku dhaqana ilaa shan dumar ah oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa lasoo sheegayaa inay ku xadgudbeen askarta etoobiyaanka ah waxay sidoo kale xabashadu ka haysteen oo ay qunsadeen dhowr neef oo ka mid ah xoolaha la dhaqdo oo ay lahaayeen dadka deegaanka gaar ahaan looda si la mid ah gobollada kale iyo xoogga ku soo galeen ciidamadani ayay ka geysteen xadgudubyo kuwaan la mid ah gaar ahaan deegaanada qurac jooma oo bakool ka tirsan iyo doolow oo ka tirsan gobolka gedo waxayna ciidamadan etoobiyaanka ah ee xuduudbeenaadka ka soo gudbay difaacay ka qoteen dowladyada deegaanada ay gaadheen iyagoo diiday inay dadka u dhowaadaan wararka ayaa intaas ku daray in ciidamada xabashida etoobiya iyo odayaal dhaqameedyo cabash u gudbayey ay u sheegeen inay ku shaqaynayaan amar sare islamarkaana aysan ka jawaabi karin cabashooyinka ka imaanaya dadka deegaanka ku dhowaad afartan iyo shan kun oo askari oo nasaarada etoobiya ah ayaa ku sugan gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya badanaa ciidamadaasi kama tirsana waxaa loogu yeero atamisow ah dallada ay ku gambadaan soo duulayaasha afrikaanta ah aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu